bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhur khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha mey sanadka labada kun iyo todobiyo tobanka kusoo dhawaada warka duhurnimo ee radio muqdisho qodobada wararka aan idiin hayno duhurnimadan waxaa ugu waaweyn maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo xukun dil ah maanta ku filisay gacan kudhiiglo ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaab kaasi oo ka dambeeyey qarax dad badani ku dhinteen oo ka dhacay suuqa beerta ee degmada waaberi kulan lagu taageerayo guddoomiyaha gobolka banaadir ah nuduuqa magaalada muqdisho oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ka socda muqdisho golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed oo maanta kulan ku yeeshay baydhabo oo ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin ammaanka deegaanada hoos yimaada maamulkaasi sarowkac xoog leh ayaa laga dareemayaa qiimaha la kala iibiyo khudaarta suuqyada magaalada muqdisho kadib markii la guda galay xilligii roobkii guga
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fm-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life stream guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararka duhurnimadan aan idiin hayno warkaasi iyo warar kaloo faahfaahsan oo aan idiin aqriyo kusoo dhawaada maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun dil ah maanta ku fulisay gacan kudhiiglo ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaab kaasi oo ka dambeeyey qarax dad badana ay ku dhinteen oo ka dhacay suuqa beerta ee degmada waaberi dabayaaqadii sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka warbixinta warkan waryaheena sugaal macalin maxamuud ayaa inoo haya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maantay xukun dil ah ku fulisay cabduqaadir cabdi xasan oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ahaana wadihii gaarigii ku qarxay suuqa beerta ee degmada waaberi lixi labaatankii bishii kow iyo tobanaad sanadkii laba kun lix iyo toban qaraxaasoo galaaftay nolosha in ka badan soddon ruux oo ahaa dad shacab ah afartameeyo kalena dhaawac gaarsiiyey cabduqaadir cabdi xasan ayaa ka hor inta uusan qarxin gaarigii uu doonayay inuu isku qarxiyo waxaa ka dejiyey ciidamada amniga oo ka shakiyey waxaana intii baaritaanka lagu hayay asaga iyo gaarigii uu doonayay inuu dadka ku xasuuqo bartamaha suuqa ka dhacay qaraxa baabuurka ganacsatada lagu gumaaday intaa kadib ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed u fadhiisatay dacwad ciqaabeedka kiiskiisa xukunka dilka saaka lagu fuliyey ayayna ku riday markii ay soo ilaatay fulinta xukunka dilka ah ayaa waxaa warbaahinta la hadlay ku-xigeenka xeelilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida kabtan muumin xuseen cabdulaahi taariikhdu markay ahayd labadii bishii labaad laba kun toddobayo toban waxay maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay shabaab cabdulqaadir cabdi xasan afartan jir ah ina xaliima cali shabeellada hoose kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab kuna qornaa ismiidaamin lana soo qabtay lixiyo labaatankii bishii kooyo tobanaad laba kun lixiyo toban isagoo wada gaari caasi ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa ujeedkiisuna ahaa inuu isku qarxiyo dadka shacabka ah ee ku ganacsado suuqa beerta ee degmada waaberi ka dibna ay qabteen ciidanka amniga sidaasna uu ku qarxay gaarigii uu waday qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen soddon qofood oo shacab ah afartan iyo saddex kalena ay ku dhaawacmeen taariikhdu markay ahayd labayo tobankii bishii saddexaad laba kun toddobayo toban dembiile ismiidaamiye shabaab cabdulqaadir cabdi xasan waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii shacabkii ku geeriyooday suuqa beerta ee degmada waaberi lixiyo labaatankii bishii koobiyo tobanaad laba kun lixiyo toban maanta oo ay taariikhdu tahay siddeed iyo tobanka bisha shanaad laba kun toddobayo toban waxaa lagu fuliyey xukunsanaha xukunkii dilka toogashada ahaa barxadda dugsiga tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ee jenaraal kaahiye oo ay ka dhacday fulinta xukunka dilka ah ayaa waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaana dhowr kaloo hore sidan oo kale xukunno dilal ah ugu fulisay maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab iyo eedeysanayaal kale oo dilal horey u geystay sugaal macalin maxamuud telefishinka qaranka soomaaliya magaalada muqdisho kulan lagu taageerayo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa ka socda magaalada muqdisho waryaheena arrimaha maamulka gobolka banaadir nuur siciid tahliil ayaa ku sugan goobta uu kulankaasi ka socdo waxaana goor dhoweyd ka wareysanay sida uu u socdo aad waa mahadsan tahay booliis dabriye waxaan ku suganahay hoolka city plas ee magaalada muqdisho waxaana hoolka kasoo qaybgalay ama munaasabada karaxis kasoo qaybgalay gubanaanta dhaweynaha oo ka kala yimid qeybaha kala duwan ee magaalada muqdisho kuwaasoo isugu jira xildhibaano wasiiro iyo saraakiil sidoo kale siyaasiyiin kale waxaa munaasabada lagu soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ama duqa magaalada muqdisho mudane daadin cabdi maxamed munaasabada waxaa lagu wadaa in goordha uu kasoo qaybgalo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre sidoo kale munaasabada waxaa goobjaa goobjoogka ah gudoomiyaha gobolka banaadir ana buuq magaalada muqdisho gudoomiye ku-xigeenada gobolka iyo xogeyaha guud ee gobolka munaasabada ayaa sidood u socota waxaana ka sugan goobta fanaaniinta gobolada qaranka waa beri iyo fanaaniin kale iyo sidoo kale barbaarta gaasaaman ee ujeedka munaasabada ayaa soo dhaweynta buuq magaalada muqdisho mudane jaabir cabdi maxamed iyo sidoo kale waxaa looga dalabanayaa in qorshayaashiisa ugu horeeya uu ka dhigo arrimaha cadaaladda amniga iyo sidoo kale horumarinta bilicda magaalada muqdisho
aad baad umahadsanta sacad
golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed oo maanta kulan ku yeeshay magaalada baydhabo ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin ammaanka deegaanada hoos yimaada maamulkaasi sida uu faafaahinta warkan inoogu soo diray waryaheena baydhabo inaga soo hadlay siraaji sheekh isxaaq kulanka khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya maanta ay ku yeesheen xarunta aqalka madaxtooyada kumeel gaarka ee magaalada baydhabo waxaa soo gudoomiyey ku-simaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka mudane maxamed xasan shaqi waxaana kulanka diiradda lagu saarayay ama islamarkaasina si aada looga hadlay xaaladaha ammaan ee deegaanada koonfur galbeed iyo sidii loo sugi lahaa amniga deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan caasimada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo xilli ay foodan ugu soo hayso bisha barakaysan ee ramadaan islamarkaasina ururka nabadeedka al-shabaab loogu dartay in falan litigka ammaanka isugu jira qaraxyo iyo dilal qorshaysan ay ka sameeyaan xiliyada dadka muslimiinta ay sooman yihiin gudaha magaalooyinka soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxay soo jeediyeen in la sugo ammaanka deegaanada koonfur galbeed islamarkaasina deegaanada qaar ee mararka dhibaateeyeen al-shabaab sidii loo geen lahaa waxaa sidoo kale hoosta laga riiqay oo golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya isku raaceen godgudud buure haraaw oo al-shabaab dhowr mar ay soo weerareen islamarkaasina dagaalo fara badan ay ka dhaceen halkaasi dad shacabana dhibaatooyin fara badan marar badan ay kasoo gaartay sidii ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya loo dejin lahaa islamarkaasina ciidanka midooda africa amisom ee fariisinka kule deegaanada koonfur galbeed soomaaliya fariisin ay ugu samaysan lahaayeen halkaasi maadaama al-shabaab ay u tahay deegaanadaasi deegaanadii ugu dambeeyey ee muddo sideed sano ku siman ka arriminayaan islamarkaasina u ah meel halbowlo u ah oo maalin walba ay soo weeraraan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaa warbixino ay ka dhageysteen gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya midoobe nuulow maxamed oo kamid ah golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed oo maalmihii ugu dambeeyey safro shaqo oo ku saabsanaa kormeer uu ku tegay qaar kamid a deegaano hoos yimaada gobolka shabeellaba hoose oo ay kamid tahay baraawe oo xaalado la hariiray abaaraha iyo sidii dadkaasi loo soo caawin lahaa halkaasi u gaaray waxaana warbixintiisa uu ku sheegay in dadka degan gobolka shabeellaba hoose abaartu si aad ay u saamaysay islamarkaasina xilligan raxmadii alle roobka ay u da-day oo keliya ay u baahan yihiin in dawooyin la gaarsiiyo deegaanada qaarna shawanbiyooda ay ka jiraan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed kulankaasi oo ay uga hadlayeen amniga islamarkaasina warbixinta ay ku dhegaysanayeen gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markii soo gabagabeeyey waxaa warsadyaanka la hadlay wasiirka wasaaradda ee warfaafinta xasan cabdi maxamed isaga ayaana faahfaahiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka waxaana uu sheegay in golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ay isku raaceen sidii loo sugi lahaa ammaanka guud ee deegaanada koonfur galbeed islamarkaasina deegaanka godguduud oo ilaa iyo sideed iyo labaatan kilomitr dhanka koonfurta kaga beegan magaalada baydhabo ee la geey mahadsanid siraaji sare u kac xoog leh ayaa laga dareemayaa qiimaha la iibiyo khudaarta suuqyada magaalada muqdisho gad- kadib markii la gudagalay xilligii roobka guga xasan yuusuf carab ayaa warbixin inooga diyaariyay arrinkaasi
waxaa sarokac weyn laga dareemayaa qiimaha la kala siisto khudaarta qaybeeda kala duwan taasoo loo sabaynayo inaysan weli khudaarta soo go-in maadaama hadda la galay xilli roobaadkii sarakacan laga dareemaya khudaarta ayaa waxaa ka mid ah sida yaanyada basasha koostada ansalaatada liinta iyo cambaha iyo mooska kuwaasi oo aada qiimahooda hadda cerka isku shareeray haddaba mar aan maanta booqanay qaar ka mid ah suuqyada magaalada muqdisho ayaa inoo suurto gashay inaan wax badan ka ogaano sicir bararka ku yimid khudaarta noocyadeeda kala duwan qaar ka mid ah ganacsatada iibisa khudaarta oo la hadla warbaahinta qaranka ayaa waxay sheegeen in qiimo koror ballaaran laga dareemayo qiimaha la kala siisto khudaarta magaalada muqdisho halka markii hore ee ahaan jirtay mid aada u qiimo jaban balse hadda qiimihii awal ay ka laba jibaaran
qiimaha la iibiyo noo sheeg kan waxaa la iibiyaa
haafkii waxaa lagada laba iyo konton kabsar caleen boqol iyo konton ku awal maxaa la gadi jiray awel waxaa la gedi jiray waxaan labaatan kunaa la gedi jiray iyo shan iyo toban kun hadda maxaa la iibiyaa boqol iyo konton kunaa la gadaa maaska
awal maxaa la iibi jiray yaanyada kan awel waxaa la iibi jiray sideetan kun boqol kun haddana hadda shan boqoloo kunaa la gadaa haye ansalaatada ansalaatada bacda saddex boqol iyo konton kun waa idana haye bacda bacdi waxaa la gedi jiray awelka hor toddobaatan kun sideetan kun bacda ansalaatada waa gartay liinta ka war liinta labaatan shan kun labaatan kunaa la gadaa idana kiiladeeda see loo gadi jiray kiiladii keelada toban kun sideed kun alageli jiray shan iyo labaatan alageda hadda waxawey adeen ayaanta tan khudaartu waa yar tahay webigaa go'ay hadda ka hor adiga ramadaanka kala barkiisan ku rajo weynahay inay dib u soo noolaato hadda waa waxa weeye wax beanbeanaho oo mootooyin iyo lagu keenaa suuqan xamarweyna la keenaa sababtaasoo ah iyadoo markii hore webiga uu go'ay sarcigu waa- waa go'ay asaguna haddeera dib loo agleelahaya haddana jidka roobaa galay ay saas tahay hadda suuqu hadda waa waa iska degan yahay waa fiican yahay wixii yaroo yimaadaaho suuqaa la keenaa dhanka kale ganacsatada ku hoolan iibinta khudaarta oo iyana dhankooda la hadlay warbaahinta qaranka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in sicirka khudaarta ee xilligani ay rajeynayaan in isbeddel weyn uu ku yimaado maadaama la galay xilli roobaadka dhowaanna ay rajeynayaan in wax badan ay iska beddesho qiimaha hadda la kala siisto khudaarta noocyadeeda kala duwan
waxaa ka imaada afgooye qudaarta afgooya ka keenaa Haa.
ka waran marka waxaa ka mid tahay ganacsatada ka ganacsada khudaarta Aa, berihii ugu dambeeya kale isbedelka iyo qaabka ganacsiga si weyn si weyn si weyn oo isku bedelo webigisoo u imaadaba walba qudaar ma leeyin haddana qudaarta saa'id u soo gashaa marka horena qudaar ma leeyin Soomaali.
magaalada muqdisho ayaa si weyn loogu isticmaalaa khudaarta noocyadeeda kala duwan iyadoo khudaarta saameyn weyn ay ku yeelatay maqaaxyaha iyo xaafadaha magaalada muqdisho waxaana taa sabab u ah isbeddelka iyo qiimo kororka ku yimid khudaarta noocyadeeda kala duwan xasan yuusuf cali telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho
in ka badan konton qofood oo isugu jira dad danyar ah iyo barakacayaal ayaa ka faa'iidaystay qalliin indhafiiqis lacag la-aan ah oo iska kaashadeen cisbitaalka soomaali siriyaan iyo jaamacadda joobkey warbixinta warkan muuse cismaan abtoob ayaa inoo haya
howlahani nafiiqista lacag la'aanta oo ay iska kaashanayaan maamulka jaamacadda joobka iyo maamulka iyo dhakhaatiirta isbitaalka somali syrian hosbital ayaa waxaa ka faa'iidaystay in ka badan konton qof oo ah dadka danta yar iyo kuwa barakacayaasha kuwaasoo ka kala yimid magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka soomaaliya iyagoo lagu samaynayey qaliin lacag la'aan ah iyo daweyn baaris caafimaad oo dhanka indhaha ah qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay howlahaasi nafiiqista lacag la'aanta ah ayaa u mahad celiyey maamulka isbitaalka somali syrian hosbital iyo maamulka jaamacadda joobkey oo gacan ka geysatay howlahaasi doctor maxamed amiin cumar oo ka mid ah dhakhaatiirta howlaha qaliinka fulinaysay ayaa ka warbixiyey tirada ka faa'iidaysatay howlahan qaliinka lacag la'aanta ah maanta waxaa ka faa'iidaysanayaa ku dhowaad ilaa konton qof inta loogu talagala mashruuca inuu ka hirgelanaya waa boqol iyo konton qof hadduu ilaahayna waa dhammaynana insha allah waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay araggooda u soo celiyo agaasimaha isbitaalka somali syrian hosbital cabdirashiid maxamed cabdulaahi ayaa sheegay in howlahan qaliinka lacag la'aanta ay ugu talagaleen inay u sameeyaan ilaa iyo boqol iyo konton qof ayna sii wadi doonaan howlahan ay ku caawinayaan dadka aan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka dhakhtarka mahaddaasoo ah inay maanta noo suurto gashay markii ugu horreysay inaan ka furino isbitaalka gudihiisa qaliinna nafiiqisoo lacag la'aana dad ku dhadhow konton qofna loo sameeyey falilaahi alxamdu barnaamijkaas waxaa hirgeliyey oo kharashkeeda bixiyey jaamacadda joobkii jaamacadda joobkii university bahda jaamacadda joobkii ayaa hirgelisay barnaamijkaasi waxaa sidoo kale barnaamijkaasi taabageliyey hay-adda badbaadada aragga ee geeska africa gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda joobkey brofesor cabdisalaan axmed malla ayaa u mahad celiyey dadkii soo qabanqaabiyey howlahan loogu gurmanayo dadka aragalla oo aan awoodin inay iska daweeyaan cudurada ku dhaca aragga oo hadda jaamacadda joogkii iyo bartanariska ama dadka la wadaagaya mashruuca kumiintiisa oo ay ka mid tahay hon africa safe division iyo cusbitaalka somaali syrian hosbital oo isaguna ah goobta lagu qalayo cusbitaalka
muuse cismaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho
waxaa sii kordhaya caruurta uu soo ridnayo cudurka jadeecada kuwaasi oo la dhigaya cisbitaalada magaalada beledweyne wariyaheena beledweyne nooga soo hadla cabdishakoor cismaan cali ayaanu ka wareysanay xaalada cudurkaasi jadeecada ee sii kordhaysa iyo tirada ilaa iyo iminka ay soo ridatay
mawlid aad baa umahadsan tahay sidaa sheegtaba magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa waxaa ku yaalla isbetel aada u weyn oo dadka ku nool gobolada dhexe iyo qaybo kamida kalinka shanaad ay usoo caafimaad tagaan ayaa waxaa maanta maraan tegey aan kula kulmay qaar kamida saraakiisha caafimaadka isbitaalka waxaana xilligaasi ay ii sheegeen in isbitaalka hadda uu la daala dhacayo caruur aada u fara badan kuwaasi oo ay soo ritay cudurka waa cudurka loo yaqaano jadeecada taasi oo faradan ku haya caruurta dadooda ka yartahay tobanka sano ku dhawaad toban caruura ayaa isbitaalka jiftay iyadoona ay ii sheegeen saraakiisha ama dhakhaatiirta isbitaalka howlgasha inay ka howlleeyihiin sidii cudurkaas loogu daaweyn lahaa waxaad arkeysaa caruurta qaarkood iyaga oo aada u saameeya xanuunkaas oo indhaha qaarkood oo ay galeen islamarkaana markaad fariiso muuqaalkooda ay aada ugu naxayso
marka cudurkani jadeecada maxaa sababaa la yidhi in hadda kiiskani uu soo kordho dhakhaatiirtu maxay kugu jawaabeen
welidu dhakhaatiirta waxay sheegeen in sanado dhowr sanaba mar cudurkan laga dareemo gobolka hiiraan deegaanada uu ka kooban yahay iyadoona cudurkan uusan ka jirin degmooyinka buluburta iyo jalalaqsi oo aan la xiriirin hase yeeshee magaalada beledweyne ayaa uu in badan kusoo noqnoqda cudurka cudurkan loo yaqaano jadeecada qofka waxaa kasoo baxaya nabra nabro aada u badan taasi oo keenaysa in xitaa indhaha waxba uu kaarki waayo iyadoona tallaalka jadeecadana weli si rasmiga uusan u bilaan
ciyaaro kubadda cagta ah oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa laga furay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan tartankaasi ciyaaraha oo ujeedkiisu yahay isdhexgalka bulshada qodob bareedkan waxaa beledweyne inooga soo diray ibraahim maxamed geedi
cayaarahan oo ay taabagelinaysa wasaaradda dhallinyarada iyo weliba cayaaraha dowladda goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa ka qayb galay koo iyo labaatan kooxood oo ka kala yimid xaafadaha degmada beledweyne cayaarahan dhallinyarada ka qayb qaadanaya ayaa waxaa loogu magacdaray isdhexgalka bulshada maadaama dhallinyaradu ay qeyb muhiima kaga jiraan bulshada inteeda kale waxaa ka hadlaya gudoomiyaha olombikada gobolkan hiiraan cabdikariin xasan cabdulle iyo weliba wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha ee hirshabeelle cabdiqani jenyo suurta gashay inaan furno tartan ka kooban yihiin labaatan kooxood ee degmada beledweyne kaasay iska kaashadeen maamulka wasaaradda isboortis hirshabeelle iyo maamulka gobolka hiiraan iyo hay-adda niis runtii waxaa farxadeenoo ah inuu nagala soo qayb galo gudoomiyaha gobolka iyo wasiirkii isboortiska hirshabeelle iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka hiiraan runtii maanta waxay ii tahay maalin aad iyo aad farxad ii gelisay laifkii aan noloshii aan soo maray maxaa dhacay waxaa halkan ku ciyaaraya labaatan koox oo dhallinyaro ah oo min labaatan ah iyo shan qof oo guddi ah intii uu burburka dhacayna ma aysan dhicin inay ka dhacdo hirshabeelle arrintaasoo kale anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan u mahad celinayaa nin kasta oo ka soo shaqeeyey barnaamijkan quruxda badan xagga nabadgelyada xagga isku imaatinka huteelada xagga dhallinyarada sidoo kale waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolkan hiiraan cali jayte cismaan tartan ayaa ka furmay degmada beledweyne oo loo furay labaatan kooxood ujeeddada iyo dantan laga leeyahana waxay tahay in la helo qorshe ka duwan qorshihii lagu soo jiray labaatan iyo toddobadii sano kaasoo ahaa in dhallinyaradu ku mashquusho ama ay gidaarada la fadhido ama meelaha tifitiriyada la isugu yimaado hadalhayntu ay tahay war reer hebel maxay ka hadlayaan reer hebel baa saanna yeelay hebel muxuu ka hadlaa hebel madax ma astaahilo yacnii waxaa mashquul lagu ahaa wax dibudhac bulsho ah ayaa mashquul lagu ahaa jira maanta waxaan mashquul ku nahay arrin arrintaa ka duwan oo ah in la furay tartan ciyaareed laga soo ururiyey afarta xaafadood ee magaalada kooxihii ka dhisnaa waa aragtaan wejiyada ka duwan iyo meesha hadda aan joogno iyo dhallinyaradu yacni waxay isu xin waa yimaadaan laakiin xinku inuusan ku salaysnayn mid qabiil iyo reero ku salaysan uu noqdo mid kooxa ku salaysan
dhegeystayaal war wixii gudaha dalka inaga soo gaarayay ee duhurnimadan khamiista ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha may sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka aad kala socoteen radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa nagayntaa waad ku mahadsantihiin dhageysiga iyo la socodka wararka ee barnaamijyada ka baxaysan t v warkan iyo wixii kale warar ee kusoo kordha waxaad ka heli kartaan barta aan internetka ku leenahay ee w w w dot radio muqdisho dot net